iyadoo dowladda turkiga qaybkaha dowladaha duulaanada gardarada ah ee ku haya dalkeena ayaa haatan ciidamada turkiga ee ku sugan badaha soomaaliya loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaa loogu yeero baarlamaanka turkiga ee aqbalay codsi ka soo baxay madaxweynaha turkiga oo ah in ciidanka loo kordhiyo muddada ay joogayaan soomaaliya oo gacanka cadan waxayna ugu dareen sii joogitaankooda muddo sannad ah arrintan ayaa fadexad weyn ku ah dowladda federaalk oo markii hore u ogolaatay turkida inay soo gaaraan xeebaheena maantan waxaa go'aanka ciidamada lagu goynaya gudaha turkiga taasoo muujinaysa inay xukuumadda ankara waddankii kheyraadkiisa iska maamulinayso dowladdan tagti daran ee uu majaraha u hayo erdogan ayaa dhibaato baan ku haysa dalkeenna iyadoona dalkeena ku soo qaaday duulaano qariska tuurnimaha oo ay ku doonayso inay ku boobto beri iyo bad horey waxaa gacanta ugu jiray ilihii dhaqaale waddanka kuwii ugu waaweynaa tani waa qayb ka mid a kuwa laga dhaxlay markii uu turkiga soo fargeliyey badaheenna iyadoona qayb ka he dowladdii ka dambeysay heshiiska xaaraanta ee lagu gacangelinayo xabashida qaybo ka mid ah baddeenna kaasoo lagu soo karkariyey magaalada ankara ee dalka turkiga